بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد dhexda waxaynu kaga sii jirnay kitaabu salaa oo xoogaa intii dambe dee macno eri inaga noqday maadaama xilligii inagu soo ururay marka kolley dee dib isuma dhegaysan laakiin waxaan filayaa shalay mar hadalkaygu markaan marayay shantii jeere ama shantii wakti ee ay markaa mamnuuc ahayd salaad biduuni sabab ah in la tukado waxaan filayaa inaan ka cabiray saddex jeer hortuu liajli lwakti ayay xaaraam u ahayd laba jeerna waktiga waxaa u raacayay salaad in la tukado marka halkaa dambaan u malaynayaa ma waxaan idhi salaad quraha miyaan idhi ma aqaan tacbiirkayga halkaasi inuu saxmayen kare lakiin iminkaa kelimadda aan ku celiyo waa shan jeer oo ay xaaraam tahay salaad masalan aan sabab lahayn aan sabab lahayn horeynu usoo sharaxnay in la tukado ee shanta jeer midna waktiga uunbaa waa wakti mujarad unbaa la eegaya waktigaaba hadday gaadho yacni ma habboona midna waktiga salaad baa u raacaya oo waxaa la odhanayaa markay waktigaa gaadhee salaadiina aada tukato masalan waktu salaati alcasri masalan markaad salaaddii casar tukato salaad ka dambayso aan sabab lahayn ma jirto marka salaaday ku xidhanta salaada subax markaad tukato salaadi kama dambayso aan sabab lahayn marka salaada tukashadeedaa labadaa lagu xidhaya saddexda kalena waktigoo mujaradaa sidiisa loo odhanay oo waxaa la odhanayaa markay qoraxdu sii dhacayso iyadaan salaad la tukadiyo wax kaleetona loo odhan markay soo baxayso iyo markay bartanka taagantay markaa saddexdaa jeerna waa waktiga waxdahu baa la fiirin laba jeerna bificli salaa bay ku xidhantay haddaan tacbiirka saa u cabirayna saxbayeed haddii kalena ma jiro halkaa waxbaan ka shakiyey waxaynu kaloo ishaaraynaa kolley shalay aynaan xasuusan oo kelmaddaa raacinaynaa xaramka maka waa laga soo reebaya xaramka maka waktigaa la diidaya male isagu jamiicu awqaatihi waktinahyi male mustathnan buu noqonaya waa laga soo reebay intaasun baynu ku darayno intii shalay isagu waktinahyi male mar hadduu xaramka maka yahay saacadday la tagaba waa lagu tukan waana la geli waaya faslun fii shuruudi salaa shuruudii salaada wa shuruudu salaati sita macnaa shuruudda salaada macnaheedu wuxuunu dhacayaa waajib salaadeed oo salaada ka horeeya marka haddii waajibku salaada ka hormaro salaada gudaheedana loo shardiyo oo macnaha lagama maarmaan u noqdo shardu sixaa la yahdaa waajib kasta oo salaada intuu ka hormaro salaada gudaheedana waajibkaasi loo baahan yahay shardu sixa weeye markaa intuu tilmaamayo inta marka wuxuu leeyahay washuruud salaa wa shuruudu salaati sita weeye macrifatu waktiha waktigeeda waa inaad garanaysaa imaa yaqiinan wa imaa bidannin haalib shalaynu soo aragnay qaabka labadaana loogu dhisayo maray yaqiin tahay iyo maray danni qaaliba noqonayso aanad waxba haynin cid kuu warrantana ma haysid saacaad iyo wax la cuskadana ma haysid adigu inaad wax arkaysana daaba jeel dhulka gudihiisa abaad ku jirtaa danniga qaalibkumaa la adeegsadaa oo markaa aad ku beegta beegsanaysaa marka macrifatu waktihaa waktigeeda garashada la garanayo imaa yaqiinan wa imaa bidanni alghaalib kamaa taqadama sidii noo soo hormaray iyo waistiqbaali lqibla qiblada in loo jeesto waistiqbaalu lqibla qiblada in loo jeesto ilaa fi naafilati fi safar ilaamaa sunnadii sadcaalka mooyaane sunnadii sadcaalka gudaheeda lagu gudanayay iyada taasi waa ka duwanta iyada taasi waa ka duwanta laakiin iyo dee haddii cajzi yimaado oo la awoodiba waayo cajzigaasi ama garasho la-aani ha keento ama ha keento in maalan dee aad awoodiba weydo oo xag khaldan laguu qabay iyo wax la mida inta ama qofkii jabay meel kale loo dhisay iyo wax la mida ama aanu itaalu kusoo jeestaba lahayn qof xanuunsanayo iska jiifo oo aan jeesan karayn in la jeediye mooyaane cid jeedisana waayo adugu haddii cajsi yimaadana waa halkeeda cajsigaasi wuxuu kaloo noqon karaa maalan in dee cabsii jirto ama dabka carar ama cadow kale ka carar ama bahal ka carar ama daad soo socda ka carar haddaad cararaysana waa la mid oo meeshabaad aada dhabarka ujeediso iyo wixii la mid a taasina waa dhici kartaa marka qibladii baa loo jeesan qibladana laabtaa loo jeedinaya haddaad caafimaad qabto haddaad caafimaad qabto waa laabta iyo wejiga oo wada jira meesha jeesashada rasmiga ahi waa laabta haddaad dee dhab u arkaysana waa si toosa waa yaqiinan haddii kalena waa dani qaalib oo jihadaad u jeesan maa bayna almashriq walmaqribi qibla marka meesha loo jeedinaya waa laabta haddii aad jiifto oo mudajac tahayna wejiga iyo laabta yani waa daruuri in loo jeediya iyadana haddii aad jirjirka u jiiftana wejiga iyobaa loo jeediyaa iyo akhmusu qadamay addimada cadcad haddii jirjirka aad u jiiftaa sida xadiiskii nasaa'iga fain lam tastadic famustalqiya mustalqiya haddaad noqoto jirjirka u jiifsato waxay noqonaysaa inaad wejigana in yar haddii lasoo taageerayo lagu soo yaro taageero qoorta in yar lasoo kiciyo oo deedna wejiga iyo addimada cadcad ayaad u jeedinaysa haddaad jirjirka u jiifto oo marka xaggaa lagu dee aad ka soo jeesatay madaxaagaana in yar baa lasoo tiirin lugaana waad u jeedin haddaad barbar u jiiftana oo calaa jambinti ay tahayna waa wejiga iyo laabta wada jira waayahay haddii kale oo aad caafimaad qabtana wejigu calaa sabiili tabac buu noqonayaa meeshu waa laabta hadduu doono wejigu haba yaro janjeero waayo waxaad u noqonaysaa iltifaatkii manhigahaa qof la yimi e lakiin salaaddii way ku ansaxaysa haddaad xitaa dhinaca isaga janjeedho laakiin meesha laabtana la raba inaad jeediso marka wuxuu yidhi shuruuddii waxaa ka mida in qiblada loo jeesto ilamaa salaad sunnaa in la tukanayo iyo cajziga aynu tilmaamayna mooyaane wa satru lcawrati cawrada qarinteedii ayaa iyaduna shardi ah cawradii waa in la qariyaa oo masalan hu qarinaya midabka jidhka hu qarinaya waa inaad xidhataa hu qarinaya jidhka midabkiisa taasi waa mid waxa kale oo masalan loo baahan yahay cawrada inaad ka qariso xagga sare iyo hareeraha satrulcawra waxay qusaysaa xagga sare waa inaan xagga sare laga arki karay oo tusaale ahaan haddii khamiiskaagu laab weyn yahay oo markaad istaahid rukuuc cawradaada la arkayo laa tasixu salaatuk xaggan sare waa inaanay ka muuqanay ama rukuuc ama iska daayo hareeraana waa inaanay ka muuqanay lakiin hoosta dan laga maray dad dunto meel sare ku tuko hoostu nadarkay ku xaaraam noqonaysaa lakiin salaaddii waa ansaxaysa ee meesha laga qariyaa cawrada waa xagga sare inaan laga arki karin haddaad xitaa rukuucdo laabtaadu hadday markaa aada u ballaarhantao kale waa inaan la arki karin iyo hareeraha waa inaanay waxba ka daloolin laakiin xagga hoose dhulka dan laga maray waaya marka cawradaasina isagaa ishaari doono aynuuga hadhaynaa isagaa tilmaami doono wa طahaaraة اlxadaayn labadii xadana waa in laga daahir yahay waa in shaksigii ka daahir yahay xadaثu اlأsqar iyo walabar labadiiba waa inuu ka daahiriya wa ahaaraة الnajaasa najaasadiina waa inuu ka daahir yahay fi thawbi xagga marada iyo walbadani jirhka iyo walmakaani makaanka intuba waa inay daahir yihiin meesha uu ku tukanayaa meel daahira waa inay tahay maryaha uu xidhan yahay waa inay daahir yihiin maala jirhkuna waa inuu daahir yahay saddexda qodobba waa inay daahir noqdaan maryaha badanka iyo makaanka wa macrifatu furuudi الsalaati wa sunaniha yacnii waa inuu garanayaa salaada faradyaalkeeda iyo sunayaasheeda manaa min xaysu اljumla duuduub ahaan dee salaadu qaabkay u dhismaysay waa inuu garanayaa oo umuuraha daruuriga ee lagama maarmaanka ah aladii laa yasixu salaatu biduuni lianna maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib waa inuu garanaya waaya marka adugu waxba ay kala qaadqaadaan laakiin hadda maadaamaan yarada dejinayo waxba isdultaagi maaya saddex baynuu kala qaadi lahayn lakin waa iskaga gudbaynaa wa cawrat الrajuli wاlama ninka iyo addoonta cawradeedu maa bayna suratiha wa rukbatiha waa inta u dhaxaysa xundhurta iyo rugaga wa cawrat اlxorati fi الsalaa wa cinda alajaanib jamiicu badaniha gabadha xorta ah salaada gudaheeda iyo markay ajaanibta la joogto labadaba waa jamiicu badaniha ila alwajha walkafayn labadaa mooyaane wa cinda maxaarimiha markay maxaarimteeda la joogtana waa maa bayna surati warukba waa inta u dhaxaysa xundhurta iyo ruugaga cinda almadhab waa nooca marka wuxuu inagu yidhi ninkii iyo addoontii ogow cawrada halkan lagu sheegaya waa cawratu salaa ay cawradu labay u kala baxdaa waa cawratu fi salaa iyo wa cawratu fi nadar waa cawro xagga eegmada ku saabsan iyo cawro ku saabsan xagga salaada marka cawradii salaadaynu ka wada hadlaynaa baabkan markaynu joogno marka wuxuu leeyahay ninka iyo addoonta haddaan cid eegaysaa jirin oo dee ajnabiyaada ama ajaanib ah masalan guri madowba iskaga jiro waa maa bayna surati warukba wuxuu leeyahy cawradu intaasay noqonaysaa fi xaali salaa cawradii nadarka maa ama cawrada nadarka hadday tahay labaduba waa jamiicu lbadan xitaa ninka laftiisa cinda alajnabiyaat markuu joogo cinda madhabi imaam الshaafici waa jamiicu اlbadan waa laga yaabaa inaad istiqraabtaan hadduu nin la joogo dumar ajnabiyaada inuu u feedho qaawistaa waa mamnuuc cinda almadhab mamnuuc wey waayo cawrat nadar bay isu bedelaysa salaad meeshu maaha iyadiina waxaa la rabaa inaanay ay iska kaa asturto adigana waxaa la rabaa inaad iska asturto meesha niqaabkii unbaa ka baxaya inaad iska asturtaa la rabaa oo inaad tihaahid anigu maxaa ka macna ah oo iska feedhaqaawanaanaya ma suuragala waayo cawradani waa cawradii eegmada fitan baanay soo jiidaysa lamana rabo gabadhu inay ninka eegto indhaa inay ka laabataa la rabaa isagiina inuu u diyaariyo waxay eegi lahayd lama rabo hadday tahay addoonna waa la mid gabadh rasmiya weeye ma dhici karto inay nin in yar iska tusto laakiin marka laga wada hadlayaa waa salaadda waayo salaadda iyo nadarkaa kala duwan oo iminka xaaskaagu markay kula joogto dee cawro male markay meeshuuna eegmo taagan tahay laakiin markay salaad tukanayso ma suuragalaha intay agtaada ku tukato inay kutaba madaxaan qaawisanaya biitifaaqi ahlilcilmi lama yeelayo abadan na isasturoo caadi u tukabaad leedahay laakiin hadhow markay salaada ka soo baxda waxay doonaysaa hadhigato maryaha marka nadarka iyo way kala duwan yihiin salaadu marka wuxuu rabaa inuu salaadi nagala hadlo gabadha marka horeba addoonta ana sideedaa khilaaf badan culimmada dhexdeeda kaga jira cawradeedu maxay noqotaa salaad iyo keyrkeedba marka hadday keyrkeed tahay dumarka kale la mid tahay waana sida madabka shaaficiyadu uga qabaan laakiin khilaafku wuxuu ka taagan yahay markay salaad tahay aan ajnabina arladaa joogin keligeed baa guri madow ku jirta maxay yeelaysaa halka la ysku hayaa waa halkaa halkaasaa qolana leedahay dhibkuma jiro adi inteedaa iska qarsato oo iska tukan kartaa mar haddaana cidiba la joogin ama waxaa la joogaa dumar yihiin qolana leedahay me cawradu intaa waa ka badanta laakiin xaaladda nadar iyo ajnebi yimaado waa kal xora ma suuragala cinda almadhabna waa sidaa marka intaa ayla fahnin marka waxbaa sharax badan oo kale kuu geli maaye maxaarim markay gabadhu la joogto maxay yeelaysaa wuxuu leeyahay sidii intaa ninka uu ninka ka qarsan jiray oo xundhurta iyo rugaga inta udhaxaysaa intaasuunbaa iyana laazim ku ah oo gabadhii maxramka ku ahayd walaashaa iyo wixii la mida ilmaha hortaada way iskaga jaqsiisan kartaa naaskeeda waa la soo bixi kartaa iyadoo ilmaheeda jaqsiisanaysa adiguna dee ma eegi kartid calaa wejhi taladud iyo qaab kale kuma eegaysidee oo haddaad eegto qof kastoo maxrama inaad saa u jalleecdaa ama nin xitaa eegtaa calaa wejhi taladud dee xaaraan bay noqonaysa laakiin marka kale iska caadi tahay umuuruhu heer la yidhaahda hadday is-astur miyaad caadi ahayn meesha ma taallo mar hadday maxram la joogto waa iska caadi oorteeda iska bannaysan timaheeda iska feedhan macnaa baqdin badan ma jirto mar hadday maxram la joogto waayahay iskaga godo wayucfaa waa la saamaxaa can dami maa laa nafsa lahu saa'ila wixii aan dhiig dareero lahayn nafsa bimacnaa dama wixii aan dhiig dareero lahayn dhiiggiisa waa la iska saamaxaa oo salaadda dhexdeedii haddaad kanaaca isku disho iyo in yaroo dhiiga bashkaaga tidhaahdo iyo wixii la mid ah waxba dhib male wa can waniimi dhubaabi duqsiga digadiisiina wixii uu dhigayeyna iyaduna dhib male duqsigu marmar buu dadka maryaha wax kaga kaga sameeyaa saxaradiisii ka dhigan oo baalkeedu maradiiba isagoo kharibay aad arkaysaa waxba dhib male waxba ku yeeli mayso wa can dami lbatharaat finanka masalan dhiiggoodiina dhib kuma jiro laakiin waxay shardinayaan cinda almadhab wa inaad adigu finanka isku burburin hadduu iskii isaga jeexmo wey haddaad adigu tuujiso dhiig midna ka keento dee kaama yeelayaan ka daabay ku odhanayaan laakiin markay ka hadlayaan oo markuu iskii isaga yimaado waxba dhib male qaliil iyo wakaiiri intiisa badan iyo intiisa yarba haddii kale inta yarun baa laguu saame wa can qayxi damaamiil maasha malaxdeediina maasha maasha xoolaha ayaa ka soo baxday buuran mataqaanaa meelaha iska laalaadsa dadka laftiisa marmarka qaarkood maashaasaa maal la yahdaa maal xoolaha oo kale iyo meelaha ota ka soo baxda ya may fiixdu waa gaar fiixdu iyadu waa cad adkaaday oo carjawoobay oo dee waa la qalaya waa la saaraya tan markaad saa u jeexdaa dheecaan iyo malaxi soo boodayaan maaha fiix maaha waa waxaa weyne meelaha ka lusho haddaad saa u dilaaciso waa malax maydha maaha wax aad soo saarayso oo fiixoo la qalaya maaha dad saaba u yaro jeexdo badhadhaqdaasay guraysa ood ka cararaysa waayahay wa can qayxi damaamiil maasha malaxdeedii iyo washadiidihaa dheecaankeedii iyadana waa la cafii waa laga cafeeya waxba dhib male wa can ilqaliili min dami اlajnabiyi dhiigga qofka ajnabiga ah iyo kaa soo gaadha ee cid kale kaaga soo duulaana hadduu yar yahay isagana waa lagaa cafi kaaga hadduu xitaa badan yahay waa lagaa cafi laakiin dadka kale kaaga soo duula yaraantiisun baa lagaa cafi waaya adigu isaga laftiisa dee tafaasiil buu qaadan laakiin iminka ma sii gelayno ila alkalba walkhinziir labadaa mooyaane labadaa mooyaane eygii iyo doofaarkii oo adigu isaga laftiisa madhabku way isku hayaan hadduu wax yar iska yahay oo aan ishuba saa u arkaynin labada sheekheynee dambe mutaakhiriinta ramliga agtiisa waxaa weeye inuu iska bannaan yahay ibnu xajar agtiisana damiga muqaladka inaanu bannaan markaan iska masale ijtihaadiya daahirkeeda udaa min dami اlajnabiyi ila alkalba wاlkhinziir labadaa mooyaane waayahay ka gudub dhowadaado faslu fii furuudi salaa salaada arkaanteydii ama furuuddeedii furuudu salaa sabcata cashar waa toddobiyo toban furuudda salaada buy waa toddobiyo toban inta badan ahlulcilmigu markaad eegto arkaanta min xaysu اljumla khilaaf la sheegaa kuma jiro laakiin qoloba siday u tirisaa un bay ku kala duwan yihin laakiin khilaaf muctabaroo ku jiraa ma jiro qolada koob iyo tobanka ka dhigta iyo qolada labiyo tobanka ka dhigta iyo qolada saddex iyo tobanka ka dhigta iyo qolada afar iyo tobanka ka dhigta iyo qolada toddobiyo tobanka ka dhigta iyo qolada sideed iyo tobanka ka dhigta unbaa niyatulkhuruuj ku dara inta kale waa isku hal ujeeddoo qura hal kelmad bay ka wada hadlayaan markase marba si u tirinayaan misla tiraduun bay ku kala duwan yihiine salaadoodu waa watiira waaxida waa hal waddo oo qura oo masalan toddobiyo tobankan uu inoo tirinayo haddaynu damacno inaynu afar iyo toban ka dhigno afarta dumaaniinee uu sheegi doono ayaynu hal mid ka dhigaynaa oo afar meelood gelaysa sida faatixaduba u tahay hal rukni oo haddii salaaddu afar ragcadood tahay afar meelood gelaysa ayaynu odhanaynaa addumaaniina waa rukni gaara dabeedna afar iyo toban bay noqonaysa afar meelood adumaaniinatu fiihina odhan doono afartaasuu baynu midhis ugu celinaynaa deedna toddobiyo tobankii afar iyo toban bay noqonayaan haddaynu rabno inaynu saddex iyo toban ka dhigno afarta dumaaniinadaba sifaynu ka dhigaynaa sifatun lirukni waana sida imaamu nawowi manhaajka marayo waxaynu odhanaynaa rukni gaara maaha eh ruknigay dhex dhacday bay sifo u tahay oo alrukuucu maca dumaaniinatihaabaa isku rukniga baynu odhanaynaa masalan rukuucda iyo dumaaniinadeedoo wada socda waa hal ruknigu sujuudda oo dumaaniinadeedu la socotaana waa ruku waxaa le waa hal rugni qaab noocaasaynu afarta meelood u tirinayna asjuluus bayna sajdatayn iyo masalan ictidaalkii afartii meelooday geli jirtay mid kasta waxaynu odhanaynaa sujuuddu sujuud maaha haddaanay dumaaniino wadan dabeedna hal rugniun baynu ka dhigayna laba u kala qaadi mayno saddex iyo toban bay noqonaysaa oo afartaba intaynu xadafno ayaynu odhanaynaa arkaanta ay dhex dhacdo sifatu dumaaniina waa inay la jirtaa waana rukni qura tiraduun baynu ka reebaynaa dabeedna saddex iyo toban bay noqonaysaa haddaynu isnaana labiyo toban ka dhiga waxaynu meesha ka saaraynaa niyada oo niyadaynu shuruudda ku daraynaa xaggaasaynu u bixinaynaa shuruudda haddaynu tirinaynay baynu ku daraynaa arkaantaynu ka xadfaynaa dabeedna labiyo toban baa soo hadhaya haddaynu rabno masalan inaynu ka koob iyo toban ka dhignana tartiibkan un baynu odhanaynaa si guud baa loo qaadanayaa isna tiradaynu ka reebi koob iyo toban bay noqonaysaa markaa markaad eegto ahlulcilmiga qoloba tiraday doontaa ka dhigtee isma diidana salaadoodu waa mid qura isma diidana laakiin qaabkay u dhigayaane ninba u tirinayuunbaa kala duwan lakiin waa isku mid u marka hadda waxa uu yidhi waa toddobiyo toban dumaaniinaadkiibuu afar u tirinaya la soco tartiibkiina waa ku daraya niyadiina waa ku daraya deedna toddobiyo toban bay noqonaysaa alawalu ka ugu horeeya anniya wey waa niyadii oo fa in kaanat isalaatu fardan niyada hore inuu soo aragnay yadii sharaxeeda bay hadday salaadu farad tahay wajaba qasdu ficlihaa wa tacyiinuhaa wa niyat alfardiya min albaaliq saddex qodob bay niyadaasi keensanaysaa buu yidhi kow ficilkeeda in loo qasdiyo oo haddii aanad u qastiin ee adoo iska rukuucaystahayd rukuuc ka dhig ama salaad ka dhig adoo aan markii horebaa xidhanin dee sax ma noqonayso maba guntamayso marka kow horta ficilkeedan iyo samaynteeda waa inaad u qasdidaa haddii kale salaad ma noqon mayso nin iska jimicsanayaad noqonaysa oo marna ruugagaas qabanaya marna koru kala kacaya wa tacyiinuhaa waana inaad cayintaa oo tacyiinkanina wuxuu faa'iide ka yahay maqsuudkii niyada oo ah asalkeedaba niyada maxaa looga jeedi jiray tamyiisu alcibaadaati can alcaada bay niyadu faa'iideyn jirtay iyo wa tamyiisu alcibaadaati bacdiha can bacdi cibaadaadkana inay kala saarto oo labada ragcadood halkaad ku tukanaysaa inay farad tahay inay sunno tahay inay qallo tahay inay adaa tahay wax laga garanayaa ma jirto mar hadday sidaa tahay dee markaad salaadii waa inaad cayintaa cayimaaddu inaad qowl ku cayintaa ma shardinayo wuxuu shardinayaa inaad waxa weeye ku cayinto qalbiga iyo niyada duhur baan tukanaya maya casarkii laygu lahaa baan tukanaya maya sunnaan iska tukanaya maya tii qalla ahaydba waa inaad niyada ku xadidaa ma lagu dhawaaqayaa cinda shaaficiya waynu arki doonaaye waxa weeye waxa weeye agtooda waa sunne oo iyagu waxay odhanayaan war waa liyusaacida alisaanu alqalba qalbigaa u kaalmaynaya hali carabkaa u kaalmaynaya qalbiga laakiin shardi uma aha oo usalli faradal iyo odhaahyahan ma shardinayaan maalintii hore waxaynu ballan qaadnay inaynu halkaa markaaynu marayno isku dultaagi doono laakiin iminka kitaabkaynu eryeyno waxaad moodaa wax badan isma dultaagi karno laakiin waxaynu ishaaraynaa un waxay cuskanayaan shaaficiyadu markay leeyihiin waxbaa lagu hadlayaa laba qodob bay cuskanayaan oo ugu muhiimsan mid waa xadiiska ku sugan masala mundiri soo bixiyey nasaa-iguna fi lkubraa iyo fii camali اlyowmi walayla uu ku soo saaray kutub badan oo ahlulcilmiga ana lagu soo bixiyey oo tilmaamaya in waxa weeye maala shaksi markii uu salaada nebiga la xidhanayay sala allahu alayh wasalam uu yidhi allahayo waxaad isiisaa allahuma aatinii afdala ama acdama maa aataytahu axadan cibaaro noocaasa allahayo waxaad siisaa wax la aada addoon siiso waxa ugu wanaagsan cibaaradaasoo cabiray moogta markuu salaada soo geliyay buu cibaaradaa cabira allahayo waxaad isiisaa addoon waxaad siiso waxa ugu wanaagsan allahu akbar salaaddii bu saa ku galay moogta dabeedna nebigu sala allahu alay waslam markuu salaaddii ka baxay buu yidhi waxa weeye ninkii hadlayey muxuu aha man ilmutakalim dabeedna ninkii aniga weeyaan buu yidhi waa xadiisku nebigu ku tilmaamaya idan marka yucqaru jawaaduk mar hadday sidaa tahay waxa weeye faraskaaga baxdowge aada saaran tahay waa la boqmagoyn doonaa watushtahadu fii sabiili illah waxaanaad ku shahiidi doontaa ilahay jidkiisa markaas xadiiska culimo badan waa saxiixiyeen laakiin bidiqa marka loo eego xadiisku waa daciif waana albani iyo muxaqiqiinta muxadisiinta badankoodu waa dariiqada ay mareen laakiin xaakim iyo dahabi oo kaga raalli noqday iyo qolooyin dhowraba laftoodu xoojiyey marka xadiiskaa waxay ka qaateen iyo xadiis la mid ah oo gabarh toban jeer tasbiixso iyo tahliilso iyo cibaaradii nooca ahay oo laysku qabanaya halkay ku tasbiixsanaysaa halkayse ku tahliilsanaysaa iyagu markaad idaa qumta ila salaati fahallil cashara qaab noocaas sameye fahallil cashara wasbixi markaa cashara watasabix watasabixi cashara adu cibaaro nooca ahayd waayahay taa way xujaysteenoo waxay yidhaahdeen mar hadday sugnaatay salaad horteed oo wax la yidhi oo dhan waay nebigu yaa ku yidhi salaada horteed sheeka sheekadan bilow waxaanu ka daliishanaynaa haddaanu wax nidhaahno oo salli faradali wax lamida nidhaahno inaanu ceeb lahayn nebiga hortiisa ka sugnaatay baya xadiiskaasaanu daliishanaynaa waxay kaloo yahdeen qiyaas baanu daliishanaynaa oo baabulxaj maadaamuu cibaado yahay nudqi lagu bilaabo oo labeygta lagu bilaabo tanina cibaado tahay nudqi lagu bilaabo oo allah akbar lagu bilaabo mar haddii la yidhi labeyk allahuma bixajin wa cumra oo la tilmaamay allahayo xaj iyo cumraan xidhanaya la beegsanaya oo maxaa ii diidaya bay ahdeen inaanu nahno farad baanu xidhanayna intay hortu wadaan shaaficiyadu waa intaa ahlulcilmigana daa'iman midoogow cid fuqahada bilaa daliila oo cidla iska istaagtaa ma jirto meenuun bay ku luuqluuqayaan marka waxay leeyihiin maadaama cibaado iyo cibaado tahay waa min baab alqiyaas qiyaaskana cibaadaadka usuushoodaan la gelina furuucdooda waa la geliyaa marka la kala farxayo halkaana inay afka u saaraan bay doonayaan markii la yidhi dee nebigu sala allahu calayh wasalam qaarkood awal tiraday ku sheegeen ma soddon kun bay ahayd bacdu ahlicilmi markay naqdinayeen waxay yidhaahdeen intaas oo kun tiradii baa imanka iga khaldane waayo waa dhowr iyo tobankii sane ee salaadda la waajibiyey ilaa sanadkii tobnaadee laga soo bilaabo maala nebiga micraajkiisii alisra walmicraaj ee salaadda lasoo waajibiyey shanta ah xilligaa laga soo bilaabo ilaa intuu nebigu ka dhimanayay sala allah alay waslm hal maalin ma odhan marka waa sunna tarkiya oo daacigeedii joogay oo maanic ku qumay aanu jirin marka bidcada nagala taga markii la yidhi qodobkaas idinka socon maaye xadiistanna salafku kama fahmin annagoo idin tixgelinayna taa lafteeda meel kale ka saareen laakiin runtii meesha ay ka saarayaan kuma filla lowlaa طayiqu lmaqaamna si mufasala baynu masalada usoo bandhigi lahayn oran radin lahayn oo waa qaacide aan fiicnayn bay adeegsadeenoo in badanna culimo badan ay adeegsato waqtiya badan lakin qaacido fiican maaha oo cadamu naqli laa yastalzimu اlcadam waa qaacidada ay yidhaahdaan inaan shay lasoo naqlin ka dhalan mayso markaa inaanu jirin marka qaacidadaas qaacida wacan maaha oo bulqiiniyo markuu rabay qolyaha inuu jawaabo noocaasuu ku jawaabay laakiin qowl wacan maaha markaa صaxiixu waa inaanay sunno ahayn laakiin nimanku weji waa leeyihiin oo niman cidlo iska tuban oo aan sunnada daliishanaynin iyo qiyaas ay صaxiix u arkeen ma aha hadalka iskamay odhan hadal ay cidlo iska dhigeen maaha waxbay xujaysanayaan laakiin wuxuu kuma filla hadduu wakhtigu waasac yahayna si fiican baynu usoo bandhigi lahayn oo jawaabtoodana ugu cadaalad samayn lahayn oo insaaf u samayn lahayn tusina lahayn ahlulcilmiga kaga soo hor jeedaa inay kaga fiican yihiin iyagoo qurana maahay qolooyin kaloo wax ogolaado madaahibta kale ahayna way jiraan laakiin saxiixu waa inaanay sax ahayn nebigu salluu kamaa ra'aytumuna usalli buu yidhi siduu u tukaday si khilaafsani waa mamnuuc salafka hadihi lummana u tukadeen lakiin intaas waa ishaaro maalinta waan ballan qaaday lakin waktigaa iga cidhiidhi noqday waniyat lfardiya niyat lfardiya iyaduna waxa weeyaan lagama maarmaana faradnimo niyadeed in lala yimaado minalbaaliqi marka laga eego ka qaangaadhkaa xaggiisa ka qaangaadhkaa ka kale laftiisu waxay un tasalsulka iska diidayaane ka kale laftiisa niyadiisu dee sunne maaha isba waa waajib laakiin kan way ku sii waajibinayaan maadaamay salaaduba waajib ku tahay wailaa haddii kale ka yari salaadu tukanaya isagana arkaanteedu dhammaan waa arkaanu waa isku wada mid waaya wain kaanat naafila hadday tahay sunne mu'aqatatan wakti leh kalwitri aw daata sababin ama sabab leh kalkusuuf wajaba qasdu ficliha wa tacyiinuha labadaasaa waajibaya fardiyadii unbaa meesha ka baxaya oo markaad tukanayso waxaad la imanaysaa niyadii inaad salaa tukanayso qasdu salaa oo qasdu ficli haada uu sheegay wey iyo cayimaadii si aanay salaad kale kaaga noqon witirtii baan tukanaya qalbiga ku qabo waayo wainamaa likulli imri'in maa nawaa qofku wuxuu niyoodu leeyahy markaa ku qabo niyada taa wain kaanat naafilatan mulaqa hadday tahay sunne iska sii daysan oo iminkumaa tii toban ragcadood maan iska tukado halkaa isaga baxda wajaba qasdu ficliha faqad inaad samaysuunbaa inaad u qastito kugu filan waa iyadu magac ma leh haddii lagu yaha maxaad tukanaysaa salaad khayr qabtuunbaad iska odhan salaaduun baad iska wadaa oo magaceed magacba ma leh oo iska sunnada waaya ahaaniya rukniga labaad waa takbiirat اlixraam takbiirat lixraamkii wey wa huwa isaguna an yaquula waa inuu yidhaahdo allahu akbar waa inuu sidaa yahdo wayujzi'uhu waxaa ka gudaya allaahu lakbar oo al uu geliyo waayo waxay asha u gelinayaan waxay leeyihiin min xaysu luqa waxba bedeli mayso oo waxa weeye weynaynta uun inay sii korriso oo laftiga sii adkaysa mooyaane macnaha bedeli mayso haddii laakiin wax macna bedelaya ama laftuljalaalaha meesha aad ka saarto oo alcadiimu alabar iyo wax tidhaahid agtooda iyaba inaanay ansaxaynin way ku cadayna ma ansaxaysa bay leeyihin laakiin tan lafteeda waxaynu leenahay waa runtiinoo xagga luqada waxba yeeli mayso allahu akbar iyo allahu اlakbar laakiin xagga sharciga waxbay yeelaysaa maadaama nebigu salى اllahu alayh wasalam marnaba isagoo allahu اlakbar yidhi aan la sheegin ee allahu akbar ay ahayd sideedii baa loola imanay waxna laga bedeli maayo waay lakiin cinda almadhab way gudaysaa haddii cashaa la geliyo xagga dambe lagu tuuro wayajibu waxaana waajibaya an takuuna niyatu muqaarinatan mid la xidhiidhsan niyadu inay tahay litakbiiri jamiici takbiirtu say u dhan tahay waa in niyadu la socotaa adigu curfi ahaan baa ku filan sida imaamu nawowi iyo muxaqiqiinta madhabka in badan oo ka mid ahi ay mareen waxbaa lafdigoo dhan inay la socotaa muhim maahe jumlatan inaad niyooto u niyada haddaad doonayso marka dambe yaro baxba oo inaad niyootuun baa muhima curfi ahaan in la odhan karo qofkaasi niyadii wuu la yimi oo hadhow aanu odhan doonin warawal maxaan xidhay oo inaan odhan doonin dee muu yidhaahde haddii taa noqoto dee salaad noqon mayso laakiin waa inuu ju- jumlatan isagoo niyeysan uu markaa ridaa wa yajibu waxaa waajibaya an takuuna niyatu muqaarinatan mid la xidhiidhsan litakbiiri jamiiciisay u dhan tahay marka wuxuu leeyahay markaa uu takbiiranayo waa in niyadiisu xaadir tahay ahaalisu ka saddexaad alqiyaam wey in kaanat isalaatu fardan haddii salaaddu farad wahay weeye oo waqadara uu awoodayo haddii salaaddu ay farad tahay uuna awoodayo qiyaamku waa rukni hadday se sunno tahay inaa rukni maaha oo haddaan midh qabin baad iska fadhiisan kartaa fadhiga iskaga tukan kartaa haddaanad awoodayna dee cajsiga aawadii bay u dhici haddii kale waa rukni weeye ilowba ilow waa inaad la timaadaa waaya alraabic ka afraad waa qiraa'aة اlfaatixa waa faatixada akhrinteedii faatixadii waa inaad akhridaa oo iyadana la timaadaa wayajibu waxaana waajibaya tartiibuhaa in la kala tartiibiyo oo faatixada hays odhanin toddobada aayadood saa doonto isugu qasee oo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciina ka bilaabine war sideeda u tartiibi haddaad isdhex geliso faatixa ma markaad bisinka ka soo bilowdo alxamdu lilah daa ka soo bilow ilaa halka u dambaysa laakiin has- ha isku dhex darin oo odhanin miyaan layga doonaynu toddobada aayadood wayajibu tartiibuhaa in la tartiibiyo siday u kala horraysiiso ay u kala horrayso loo kala horraysiya waa waajib wamuwaalaatuhaa baa waajibaya ay watajibu waxaa kaloo waajibaysaa muwaalaatuha xidhiidhinteeda in la xidhiidhiyaana oo aan la kala jarin haddaad inta hore akhrido hadhow iska kala jarto oo adkaaro kale iyo umuuro kale intaad ku mashquusho mar dambe iska bilowdo taasi faatixa noqon mayso waa inaad israacisaa ay wada socotaa wa tashdiidaatuha tashdiidaadkeeda shadadkeeda afar iyo tobanka ahina waa inay ku jiraan oo masalan meeshii shadka lahayd shadkiisii aad ku muujisaa haddii kale meelo badan macnihi waa isbedelayaan macnihi waa isbedelayaan mar haddii macnihi isbedelana dee faatixa noqon mayso marka wuxuu leey tashdiidaadkeedaana u ilaali afar iyo tobanka ah oo masalan iyaaka oo kale iyaaka ha iska odhan iyaaka si aanay magac xidi kaaga noqon ha ha fudaydinin oo takfiif ha ku samayn waayo ee waa inaad markaa adkaysaa oo iyaakada la arkaa inaad shadkeedii muujinayso si ay u noqoto adiga uun baanu nacbudu ku caabudayna ee xidigii iyaaka baanu nacbudu aanay u noqon ya. marka wuxuu leeyahy shadadkeedana u ilaali waayo faatixada maadaamay rukni tahay rukni nimadkeedii siduu u gudmayey waa in loo gudaa baabu salaa markay joogaanna ummi haddaad maqasho waa man laa yuxsinu alfaatixa imaamu nawowi muxuu ku yidhi kitaabu minhaajka markuu marayay walummiyu kalmar'ati buy ummiguna wuxuu la mid yahay gabadh gabadhe hadday salaadda ku tujiso miyay ansaxaysaa waata ay ku tahdo istaw waa maya haddii ummi faatixada burburinaya qur-aanka kale wuxuu doonaa ha burburiyo waayo ma qusayso qur-aankan kale shardi u noqon maaya salaadda laakiin faatixadunbaa salaada qusaysa oo rukni ah hadduu faatixadii isku cayniyo bayd jaro oo ancamta halkuu odhan lahaa yahdaa ancamtu anaa u nicmeeyey dee kaasi waa dawaq weeye marka kaasi yuu ku hor istaagina war naga horbaydhe an hadda anaad faatixada sixi karayn dee naga daa ciyaarta waaya waikhraaجu daad min adaa waa inuu maala daadkiina ka bixiyaa min adaa'i dadii waa inuu ka bixiyaa oo dadaa iyo daadka waa inuu kala saaraa waayo dee labadooda macnaa kala duwan oo midna mina dalaal bay ka timi oo daadkani iminka wala daaliin markuu leeyahay dalaal bay ka timi waa baadidii midna daluul bay ka timi oo ahaanshiyihii ah marka hadduu hadhow da'dii iyo isku bedelo oo dalla yadalludii uu ka dhigo dee hadhow cibaaradu way isbedelaysaa macnihii baa bedelmaya marka wuxuu leeyahay isku dayo iyadoo meelaha iska adag loo saamaxayo dadka carabkoodu meelaha wixii uu kala saari kari waayo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha oo cajsiga daraaddeed ay ku dhacayso laakiin marka hore isku day hadday kuu fadhiisan weydo khalaas marka laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha watajibu fii kulli ragcatin faatixadu ragcad kasta way waajibaysaa ilaa ragcat almasbuuq kii salaada lagala hormaray ragcaddiisaa mooyaane halkaa ragcad baa laga reebaya qofkii salaada rukuucda ku soo gaadhay calaa saxiix araajix sida dhowr iyo toban saxaabina ka sugan yani faatixadii waa ka dhacaysaa ilaa han iyo toban saxaabiga way gaadhsiiyaan inta ay ka sugan tahay marka waxay noqonaysaa faatixadii halkaa mar bay kaa dhacaysaa waa markaa salaada lagaala hormaray ee ama aad ka gaadhsiin weyday markaad in yar akhriday uu kaa rukuucay iskaga tag baaqiga oo mar haddaanad sunne ku mashquulin halkaad marayso rukuucda ka raac fa idaa rakaca farkucuu le mar hadduu imaamka rukuucay iska raac hadduu faatixadoo dhani kaa tagtay oo aad rukuucda ugu timina halkeedaa ka raac ragcaddaana tirso mar haddaad rukuucdii soo gaadhay ragcaddaa qurun buu leeyahay ayaa faatixadeedu kaa dhacaysa haddii kale ilowba ilow akhri ama noqo ma'muum ama imaam noqo ama munfarid noqo alkhaamis ka shanaad alrukuuc wey anaa sharaxa waa yaraynaynaa waxaan doonaynaa inuu inaga socdo alrukuuc rukuucdii weeyaan waaya inta ugu yarina waa in qofku intuisa soo godo baabacooyinka masalan saaro rugaga haddaad baabacooyinka gaadhsiin karayso dee waa dhag wey intaas waa iska kaa filanta asaadis ka lixaad waa adumaaniinatu fiihi waa dumaaniino inkii uu tirinaya moogta bixayu qaabna waa inuu uxasilaa adumaaniinatu waa inuu ku xasilaa fiihi bixayu qaabna waa inuu xasilaa yastaqiru uu ku sugnaanayo kullu cudwin xubin kastaaba makaanahu halkiisi rukuucda iyo dumaaniinadeedu waa in xubin kasta waa in socodkii joogsadaayo xubin kasta halkiisa ku xasilaa in yarba ha noqoto haddii doonayso qadru subxaana allahba ha noqotee horta waa inaad jidhka xasilisaa laakiin adoo sii socda inaad soo noqoto dee arrin saxa maa intaad rugaga taabato dib uga noqoto sax maa waa inay xasishaa oo dumaaniina meeshii dhacda xubni aad dejisaa marka xarakada aad jarto dib u noqo dad noqonayso toddoba alictidaal ictidaalka waa inaad la timaadaa ictidaalku marka hore waa bimacna alistiwaa waa sugnaanshiyo waa waaya iyo istiqaama sharci ahaanna waa cawd اlmusalli ilaa maa kaana calayhi qabla rukuucih waa inuu musaligu u noqdo rukuucda horkeed wixii uu ku sugnaa ictidaalkan laguu sheegaya samicalaada laysu taagayaa waa in qofku xubin kasta halkeedii ku noqoto qabla rukuuc halkuu ahaa waa inuu tagaa oo si caadiya bartiisi ugu noqdaa waxbaba yuu kusii hakanin hadduu doono laakiin waa inuu hortuu si fiican bartiisi ugu noqdaa markaasaa la odhanayaa ictidaal buu la yimi athaamin waa adumaaniinatu fii wa inuu ku xasilaa wa inuu ku xasilaa ataasic rukniga sagaalaad waa asujuud maratayni fii kulli ragca sujuud waa inuu ku sujuudaa laba jeer asujuudu waa inuu sujuudo maratayn fii kulli ragca ragcad kasta laba jeer waa inuu sujuudaa wa aqaluhu inta sujuudda ugu yarina waa wadcu shay waa inuu dhigo shay oo min jabhatihii wejigiisa ka mid a cala alardi dhulka waa inuu dhigo iyo wa buduuni asaabici yadahi wa rijlayhi iyo cagaha xagga faraha xagga cadcad kuwa gacmaha iyo kuwa lugahaba xaggooda cadcad waa inuu dhigo oo gacmahana saasuu dhigi adimadana de waa kan faraha hore ku istaagaya soo qaloocinaya waaya wa wadcu rukbatayhi labadiisa ruugna waa inuu dhigaa dhulka wa taxaamulun iyo ku xambaaris bira'si macnaa culays waa inuu saaro oo wej madaxa waa inaanu taabsiinahayna waa inuu miisaan ku yara dhacaadee waa inuu macnaha ku cadaadiya taxaamulun iyo ku riixid iyo ku cadaadin bira'si iyo wairtifaacu asaafilihi intiisa hoose waa inuu ka kor mariyo calaa acaalihi xaggiisa sare oo qaarka dambe ila sujuuddii wejigaad dhigaysaa mogta waa in qaarkan dambe de soo kacaado qaarkaaga hore ka sarreeya haddaad beerka dhigto oo dhulka dhigto de miyay suuro gelaysa wixii sinto waa inay qaarkaaga dambe sarreeyaa adamaaniinatu fiihi baa ugu dambaysa waa inuu ku xasilaa marka insha allahu dee xilligeennii baa dhacay laakiin halkaa waxaad un ka ogaanaysaa wejiga wax ka mida buu yidhi moogtahay sankii iyo buu ka reebayaa hadhow sanka iyo sunnaduu gelin doonaa intaasuna xasuusna waynu arki doonaa halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala aclam